jamcihii hore jamcihii hore dagaal bilowday weli waa socdaa jamcihii hore intaas dagaalki waa waa socdaa dagaalka ciidanka waa lagu kala baxay oo kol horuu dhammaaday oo hal habeenuu socday laakiin cirka duqaynaha intaas baa socota iyo barakac waa gartay duqayntu ilaa hadda goobahay ugu badantao ka socota
waxay ka socotaa dee afarta dhinacba waa ka socotaa weerarkiisa waa ka socotaa dhinacan waa ka socotaa ko dhinacaas leyta meel la yidhaahdo alwille meesha la yidhahdo aranadera waxaasoo dhan waa ka socotaa ilaa hadda maxaa khasaara oo aad ogtihiin duqaynta ka dhashay
maalinkii un hawshaan bilaabatay dhur dhur iyo cirbo dhul iyo cirbo dad badan baa dhintay ilaa toban qof hadda waa codnaa waa gartay hadda duqayntu goorma ay kugu dambaysay
yowkii maanta baa nagu dambaysay xaggay ka dhacday
waxay ka dhacda meel la yidhaahdo kurtun dooble kurtun dooble aramandera dibaaxdow waxaasay ka dhacday waa gartay waxa khasaare oo ka dhashay ilaa hadda aad maqasheen
iyo xoolo badan baa ku dhintaa ku dhintay baa yeerayso dad hadda wax ku yeeloobayna ma maqal weli waa isgaarsiina carradu ma leh waa gartay duqaymahan diyaaradaha kenya ay fulinayaan bartilmaamoodkoodu ma meel kastoo qof ay ku arkaanba mise haddii meelkayga ciidankii nimankii ay dirireen oo nimanku dagaalka dhex maray kolkiiba way iska tageen oo waxay aadeen meelihii goobihii ay owl ka soo duuleen dareer ma joogin ee haddee maxay duqeynayaan waan dadkii meesha deganaa maxaa kay duqeynayaan iyo xoolihiisi waa gartay dadku barakac bay sameeyeen hadda bal xaggeen aadan dadkii magaalooyinka waa isaga barakacay baa laleeyahay
magaalooyinka waa laga barakacay ilaa soddon meelood baa la kala fadhiyaa oo duur ah oo geedo hoostooda oo qorax ah oon lahayn keendo lahayn oon waxba lahayn oon aqal lahayn baa la fadhiyaa dadka caaro iyo oon iyo oonku aba ka rooyihiin gaajo jidadkii waa go-een gaaro walbaba ninkii lahaa wuu dhigta wuxuu yihi diyaaradaha ku duqay raashinka waa dhammaaday dib badan baa jira dhib badan baa